أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo ah laaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid a soomaaliya waxay qarka u saaran tahay in ay isku badasho dowlad jihaadi ah waa ciwaanka daraasad uu qoray markas taabacsan wasaaradda gaashaandhigga maraykanka muxuu yahay walaaca cusub ee gaaladu ay ka qabaan awoodda mujaahidiinta iyo filashooyinkooda hortabinta leh warbixin ayaan idinkaga haynaa ciidanka yuhuudda sahyuuniyadda ah oo mar kale xasuuq ba-an ka geystay magaalooyinka khaza iyo rafax iyo muqaawamada oo ka digtay in ay meesha ka bixi doonto xabad joojintii horey loo gaaray barnaamijka ayaan idinkugu haynaa wasiiro ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo looga yeedhay xerada xalane kulamana kula yeeshay saraakiil caddaan ah oo ka tirsan gumaystayaasha reer galbeedka shacabka ku dhaqan mid ka mid a xaafadaha degmada dayniile ee magaalada muqdisho oo dhigay dibadbax ay uga cabanayaan dhulboobka ay waddo kooxda riddada soomaaliya maamulka ashahaadala dirirka ah ee somalilan oo soo saaray amar mamnuucaya in diyaaradaha ku sii jeeda magaalada muqdisho ay qaab hakada ku soo maraan garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo dowro aqoon kororsiya u soo xirtay maamulayaasha iyo macallimiinta iskuullada nidaamiga ah ee ku yaala inta badan degmooyinka gobolka munaasabadaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaad caawa faafreebka ku maqli doontaan ee mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag waa habeennimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka jamaadul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobadiisa oo faahfaahsan soomaaliya waxay qarka u saaran tahay inay isku bedasho dowlad jihaadi ah waa ciwaanka daraasad uu qoray markas taabacsan wasaaradda gaashaandhigah ee dowladda saliibyadda ah ee maraykanka warbixin amuurtaasi daran waxaa inoo haya nuur cali warsame abuusheyba markiska daraasaadka caalamiga ah iyo khubaro amni oo reer galbeedka ah ayaa mar kale bilaabay inay xaalad qoos ah ka muujiyaan masiirka kooxda riddada soomaaliya iyo nidaamyada dabadhilifka ah ee soomaaliya ka jira kuwaasoo hadda wajahaya caqabado buuro ah soomaaliya waxay qarka u saaran tahay inay isku beddasho dowlad jihaadi ah ayaa cinwaan looga dhigay daraasadan oo uu daawacay markaska afrika ee daraasaadka istaraatiijiga ah taasoo ka kooban lix iyo toban bog waxaana looga faalloonayaa xaaladda soomaaliya ee marxaladan mustaqbalka waxaa la filan karo iyo isbeddelka xagga siyaasiga ah iyo kuwa militari ee fagaaraha hardanku ka socda ka muuqda dhaqdhaqaaqyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalladooda jihaadiga sii kordhiyey sannadidii lasoo dhaafay siyaasadaha isdiidan ee maamulada dabadhilifyada ah ee dalka ka jira quwadaha saliibiyiinta oo bilaabay inay hakiyaan maalgelintii ay ku bixin jireen nidaamka riddada qalqalka iyo jahwareerka ka taagan howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta arrimahaasi oo isbiirsaday ayay daraasaddu sheegaysaa in soomaaliya ay xilligani marayso xaalad kala guur ah dalkuna uu taagan yahay isgoys saadaashuna ay u muuqato in muqdisho uu hanan doono nidaam islaami ah markiska daraasaadka istaraatiijiga ah mar uu falanqaynayay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo howlgalladii ay tobankii bile lasoo dhaafay ka fuliyeen duleedka caasimadda ayuu leeyahay markay al-shabaab bilaabeen duulaan weyn oo ay ku qaadeen inta badan bartamaha soomaaliya bishii abriil labada kun shan iyo labaatanka diblomaasiyiinta ku sugan caasimadda soomaaliya waxay bilaabeen inay isweydiiyaan su-aalo halis ah kuwaasoo ay ka mid yihiin mau ag tahay in magaalada muqdisho loo qabsan doono sidii kaabuul ay taalibaan ula wareegtay iyo sida dimashik loo qabsaday warbixintu waxay leedahay al-shabaab waxay si fudud uga qabsadeen maleeshiyaadka murtadiinta magaalooyin istiraatiiji ah markii la gaaray bishii julaay dagaalyahanadu waxay si weyn u go'doomiyeen caasimadda wayna u soo dhowaadeen iyagoo u jirsaday wax ka yar konton kilomitir gudaha muqdisho xataa waxay dhiseen barkontaroolo oo ku teedsan duleedka magaalada safaarado badan oo shisheeye oo ku yaala magaalada ayaa loo daadgureeyey shaqaalahooda aan muhiimka ahayn dalka kenya hase ahaatee si lama filaan ah oo aan sababteeda la caddayn taqadumkii al-shabaab uu istaagay taasi waxay nidaamka muqdisho ee go'doonsan siisay fursad ay ku sheegtaan guul halka falanqeeyayaasha ka shakisan xaaladda ay isweydiinayaan goorta uu mar kale weerarka dib u bilaaban doono ayaa lagu yidhi daraasadda xaaladda soomaaliya way sii xumaanaysaa waxaana arrintaasi keenay arrimo isbiirsaday oo ay ka mid yihiin kacdoon jihaadi ah oo xoogaysanaya howlgalka nabad ilaalinta oo hakaday khilaaf siyaasadeed oo gudaha ah iyo loolan juqraafi siyaasadeed oo gobolka ka taagan maamulka dalka ka jira wuxuu si dhab ah u maamulaa oo keliya muqdisho iyo dhowr magaalo oo hoos yimaada waa caasimad weyn oo ay joogaan diblomaasiyiin fara badan iyo ciidan niyad jabsan oo aan waxqabad lahayn ayuu markiisku sii raaciyey taxliilkiisa ku saabsan xaaladda taagan haddii aan isbeddel weyn oo dhab ah la samayn mustaqbalka dhow waxaa dhici kara burburka dowladda federaalka iyo in al-shabaab ay qabsadaan caasimadda dalka arrintaasoo saameyn ku yeelan doonta gobolka oo dhan ayay leedahay warbixintu daraasadda oo sii socota ayaa soo hadal qaaday weerarkii ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xaruntii sirdoonka riddada ee godka jilcow waxayna sheegaysaa in mujaahidiintu ay burburiyeen macluumaad sirdoon oo muhiim ahaa ayna xabsiga ka sii daayeen tobannaan maxaabiis ah dagaalka ay wadaan al-shabaab wuxuu socdaa ku dhowaad labaatan sanno maanta waxaa kooxda ay gacanta ku haysaa ku dhowaad boqolkiiba soddon dhulka soomaaliya taasoo aad uga badan inta ay maamusho dowladda federaalka ah ee jilicsan ee muqdisho fadhida sidaas waxaa yidhi falanqeeyo uu markiisku soo xigtay hadda al-shabaab waxay wadaan abaabul ciidan oo xooggan oo ku wajahan muqdisho waxayna kordhiyeen weerarada gudaha caasimadda bishii oktoobar labada kun shan iyo labaatanka koox ka tirsan al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xarunta muqdisho ee hay-adda nabad sugidda iyagoo burburiyey xog sirdoon oo aada muhiim u ah isla markaana sii daayay tobannaan maxaabiis ah dhacdadaasna waxay ka dhacday meel dhow oo ka agdhow qasriga madaxtooyada villa soomaaliya ayay warbixinta soo xigatay awoodda jilicsan ee maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ah astaanta tabardarrada iyo fashilka kooxda riddada soomaaliya mar ay daraasaddu ka hadlaysay ayayna leedahay si kastaba ha ahaatee awoodda al-shabaab mar walba waxay ahayd muraayad ka tarjumaysa tabardarida dowladda soomaaliya inkastoo in ka badan labaatan sanno la geliyey maalgelin ballaaran iyo balaayin dollar oo ku baxay tababar iyo qalab haddana ciidanka soomaalida weli ma awoodo inuu sii wado howlaha sugidda amniga goobaha la qabtay khudbad uu ka jeediyey baarlamaanka bisha nofembar labada kun shan iyo labaatanka ayuu odowaa yuusuf raagay wuxuu shaaca ka qaaday in toban kun ilaa iyo shan iyo toban kun oo askari lagu dilay ama lagu dhaawacay dagaaladii dhacay saddexdii sanne ee u dambeeyey ciidanka soomaalida wuxuu la tacaalayaa caqabado badan oo ay ka mid yihiin hoggaan daciif ah musuq maasuq kala duwanaansho ku jira heerka tababarka iyo ku tiirsanaanta ciidamo beeleed u janjeera hogaamiyaha markaasi jooga halkii ay ahaan lahaayeen ciidan qaran oo midaysan arrimahan waxay qasbeen nidaamka muqdisho in si aad ah uu ugu tiirsanaado howlgalka midowda afrika ee ayusom si loo sugo amniga isla wakhtigaas faragelinta siyaasadeed villa soomaaliya ay ku samaysay howlgalka waxay wiiqday awooddii ayusom waxay abuurtay jahwareer ku saabsan hoggaanka iyo amarka waxayna dhaawacday taageeradii dhaqaale ee deeqbixiyaasha taasoo khatar gelinaysa in la yareeyo ama xitaa lasoo afjaro howlgalka warbixinta oo sii socota ayaa soo hadal qaaday markan doorka ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya iyo caqabadaha ay wajahayaan daraasadda ayaa sheegaysaa in maalgelin la-aanta haysata isbahaysigaasi keeni karto inuu istaago howlgalka khatarna uu galo nidaamka riddada iyadoo ay jiraan kala duwanaanshaha arrimaha gudaha iyo kuwa juquraafi siyaasadeed haddana mustaqbalka dhow ee soomaaliya wuxuu si weyn ugu xirnaanayaa mustaqbalka howlgalka midooda afrika ee eyusom ku dhowaad labaatan sano oo howlgalkaasi ku sugnaa soomaaliya kadib daalka haysta deeqbixiyaasha iyo hubanti la-aanta dhaqaale ee ku saabsan mustaqbalkiisa waxay horseedi karaan in la dhimo ciidamadiisa ama xitaa in gebi ahaanba laga baxo dalka maraykanku waxuu ka soo horjeedaa in la isticmaalo hanaan cusub oo qaramadii midoobey wax loogu yeera u oggolaan lahaa in dhaqaalaha asaasiga ah ee qaramadii midoobey lagu maalgeliyo eysom dhanka kale deeqbixiyaasha oo ay ku jiraan midowda yurub iyo boqortooyada ingiriiska iyagana kama go'na inay si iskood ah u daboolaan baahida dhaqaale ee sii kordhaysa natiijo ahaan awoodda eysom shaki la-aan way daciifi doontaa waxaana suurtagal ah in loo bedelo keliya ciidan ilaalo oo u xil saaran dekedda muqdisho garoonka diyaaradaha iyo aagga cagaaran ee diblomaasiyiinta shisheeye haddii uusan imaanin ciidan cusub oo labageesood ah oo ka imaanaya mid ka mid ah xulafada dhow ee soomaaliya fursadaha dowladdu ku sii jiri karto kadib marxaladaasi si weyn ayay u yaraan doontaa howlgalka midowda afrika waxa uu wajahayaa dhaleecayn ballaaran oo ku saabsan muddadiisa dheer kharashka badan ee ku baxa iyo ku guuldaraysigiisa inuu xasiloonni waarta ka abuuro dalka gebagabadii maruu markaska daraasaadka istiraatiijiga ah ee afrika uu cabirayey mustaqbalka soomaaliya gaar ahaan kan kooxda riddada ayuu sheegayaa in asmaadka iyo fadqalaalaha uu hadda nidaamkaasi dhex dabaalanayo ay soo dadejinayso burburkiisa isagoo leh iyadoo ay soo dhowaanayso dhicitaanka mudaxileedka labaad ee dowladda federaalk soomaaliya waddanku wuxuu u sii jiidayaa dhanka geeska xaalad murugsan oo dhinacyo badan leh mid dastuur ah mid siyaasadeed mid doorasho mid dhaqaale iyo mid amni kuwaasoo intooda badan ay yihiin kuwo dalka iskiisa u samaystay go-aanka ah in la qabto doorasho aanan loo sinayn ama in aan doorasho la qaban wuxuu khatar gelinayaa howshii siyaasadeed ee horeba u jilicsanayd isagoo u jiidaya xaalad keeni karta burbur buuxa taasi waxay abuuri kartaa xaalad ay mucaaradka hubaysani ku soo galaan waddooyinka muqdisho taasoo weeqi karta kalsoonida iyo awoodda dowladda oo horey u liidatay dulqaadka deegbixiyaasha caalamiga ah ayaa la tijaabin doonaa maadaama taageeradoodu ay weli tahay lafdhabarta dhaqaalaha nidaamka ka jira muqdisho iyo maalgelinta kharashaadka howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya dhanka kale xisaabaadka istiraatiijiyadeed ee al-shabaab si tartiib tartiib ah ayay ugu sii jeedaa qabashada caasimadda iyaga oo fursadaha u arkaya kuwo sii kordhaya markaa dowladda federaalku sii tabar dhigto
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka ciidanka yuhuudda sahyuuniyadda ah ayaa mar kale xasuuq ba-an ka geystay magaalooyinka khaza iyo rafax iyadoona muqaawamada filistiin ay ka digtay in ay meesha ka bixi doonto xabad joojintii horey loo gaaray qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka bukhaari xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa somalilan oo joojisay in diyaaradaha ka tagaya hargeysa ay transit ku noqdaan muqdisho maamulka la baxay somalilan ayaa amaro cusub ka soo saaray dadka ka dhoofaya madaarada maamulkaasi in ay sii maraan muqdisho wasaaradda duulista iyo madaarada ee maamulka goonigoosadka ayaa tan ku micneeyey in ay tahay tallaabo looga hortagayo waxa ay ku sheegaan khatar amni go-aankaasi waxa uu kusoo beegmayaa xili ay kor u kacday arinta la xiriirta nidaamka hawada ee soomaaliya dhowaan ayaa xukuumadda muqdisho waxay soo saartay nidaamka evisa kaasi oo somalilan ay ka carootay maamulada fadhigoodu yahay muqdisho iyo hargeysa ayaa khilaafkoodu meeshii ugu sarreysay gaaray isbuucyadii ugu dambeeyey kooxda gurguurta waxay mar kale soo rogtay in gaadiidka badda ee soomaaliya aadaya in ay iska diiwaan geliyaan nidaam la mida kii evisa ee fashilmay nidaamka badaha ee kooxda villa soomaaliya soo rogtay ayaa magaciisa lagu sheegay e c t n waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa wasiiro xalane ugu tagay safiirka maraykanka una gudbiyey culayska dhaqaale ee ay wajahayaan xukuumadda muqdisho ayaa mar kale xaqiijisay itaaldarri dhinac walba ah oo haysata iyadoo muujinaysa in ay ku horkuftay dagaalka ay la gashay xarakada mujaahidiinta al-shabaab war ka soo baxay safaaradda maraykanka ee xalanee ayaa waxaa lagu sheegay in ay safiirka u yimaadeen wasiirka gaashaandhigga axmed macalin fiqi iyo wasiirka maaliyadda biixi iimaan cige kuwaasi oo kala hadlay xoojinta kaalmada maraykanka waxay wasiirada xukuumadda muqdisho safiirka ka codsadeen in diiradda la sii saaro maalgelinta xukuumadda xamar ee ku waadan dhanka dagaalka waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shacabka dayniile oo cabasho ka muujiyey dhulboobka kooxda gurguurte shacabka ku dhaqan waaxda kurdamac degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey burburin lagu sameeyey dhulkaasi kaasi oo qayb ka ah boobka dhuleed ee kooxda riddada gurguurte ay ka wado caasimadda dadka rayidka ah ee dhulalkooda la burburiyey ayaa sheegay in maleeshiya badan oo murtadiin ah lasoo duldhigay kuwaasi oo uu watay sarkaal murtad ah oo darajadiisa lagu sheegay jenaraal waxay sheegeen inay halkaasi ku dhibaateeyeen dad shacab ah oo ay waayeello ku jiraan intaasi kadibna burburin lagula dhaqaaqay dhulalkooda iyagoo warbaahinta la hadlayey ayay sheegeen in dhulalka la boobay ee ay saraakiisha kooxda riddada gurguurtee burburisay ay yihiin kuwo gaar ah oo ay iyagu leeyihiin una haystaan sharciyad sax ah waxayna soo bandhigeen dokumentiyo iyo sabarloogoyin waxay sheegeen inaysan aqbali doonin in dhulalkooda la iska qaato waxayna tani qayb ka tahay dhulboobka xarka goosadka ah ee madaxda riddadu ay ka wadaan magaalada muqdisho kuwaasi oo si isku mid ah u dhaca dhulalka danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa labaatan filistiiniyiin ah oo ku dhintay duqeymo ay yahuuddu ka geysatay marinka khaza ciidanka gumaystaha maamulka yahuudda ayaa arbacadii waxa uu duqeymo ka fuliyey marinka khaza halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan afar iyo labaatan qof oo filistiiniyiin ah oo ay u badan yihiin caruur waxayna tani qayb ka tahay jebinta heshiiskii xabad joojinta ee khaza xubintiina waa inaga intaa cabdiwahaab caawa
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada jubbada dhexe wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dowro aqoon kororsiga usoo xirtay macalimiinta iyo maamulayaasha iskuullada nidaamiga ah dowradan aqoon kororsiga ahayd ee loo soo xiray maamulayaasha iyo macalimiinta iskuullada nidaamiga ah ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka qabsoontay degmada jilib waxaana ka qayb qaatay inta badan maamulayaasha iyo macalimiinta degmooyinka gobolka xafladii gabagabada dowradan socotay muddada toddobaadka ah waxaa ka faa-iideystay ku dhowaad konton macalin oo degmooyinka ka kala yimid waxaana loogu magacdaray sheekh abuu cabdiraxmaan oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii maktabka tarbiyadii tacliinta soo maray kaas oo kal hore geeriyooday ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iskale walaalayaal fadhigan isugu kaya keenay iyo dowladdan xirmaysa ee laisugu keenay macalimiinta jubbal wusta afartan muxaafado dhammaan la isugu keenay ilaahay subxaanahu watacaala waafajintiisay ku ahaatay walaalayaal ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay laqad mana allahu cala almu'miniina id bacatha fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaati wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin allah subxaanahu watacaala wuxuu nooga nooga warramayay nebigiisa iyo wuxuu xambaarsan yahay iyo ahmiyadda iyo risaalada iyo sida ilaahay subxaanahu watacala noogu tafadulay waxaa ilaahay kawaya ku cabiray mani iyo macnaha gallad ilaahay markuu naga soo dhex saaray nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam khaas ahaana ummaddii carabta markaas ka soo dhex saaray kabacdina macnaha umaxawaya caalamka oo dhan ilaahay subxaanahu watacaala uu u soo diray kaas ujeeddadu waa maxay yatluu calayhim aayaati aayaadka qur'aanka inuu ummaddaas ayada ah ilaahay subxaanahu watacaala ku dhex baahiyo oo macnaha qur'aanka baro oo uu xikmadda baro oo uu taskiyeeyo tahiro qalbigooda shirkiga iyo nifaaqa iyo riyaaga iyo wax allo wixii macnaha ilaahay subxaanahu watacaala uusan ka raalli ahayn macalimiintii baa tihiin ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeye idiin qadaray inaad macnaha jubbada dhexe aada macalimiin ka noqotaan culummadii baa tihiin cilmigii sharciga ahaa iyo kii tajriibiga ahaa labadaba ummadda baraya walaalayaal culummadu macnaha markaan leenahay macalimiinta macnaha manaa jiilkaas maanta ilaahay subxaanahu watacaala uu joojiyey jubbada dhexe dadka wax laga weydiinayo macalimiintaay waa idinka weeye walaalayaal ilaahay amniga iyo jihaadka iyo istiqraarka iyo nabadda ilaahay uuna siiyey awala marka marka waa dardaaran ila waa duruusii allaha idinku anfaxo aad soo qaadateen midda ugu horeeya waxaa weye dardaarankaan odhanayahay waa istishcaar alriqaaba alilaahiya inaan dareenno dhammaanteen macnaa in ilaahayna muraaqabaynayo camalka aan hayno aada haysaan maamulka macnaha xarakada dhan ay hayso qof kasta waxa weeye inuu dareemo in ilaahay subxaanahu watacaala uu taalacanayo midda labaada aan dardaarmi lahaa waxa weeyaan macnaha alistishcaar wuxuu inuu dareemo anniya saadiqa camalka la qabanayo waa weye waa cilmi weeyaan waa waxbarid haba kala duwanaato cilmi sharciga iyo cilm laakiin hadda niyadda aad ku gashid weeyaan inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa macnaa niyadaas waa midda ku gaarsiinaysa inaad adigu cilmigaagii ku aflaxdid aad ku dhaqantid ardada alla ku anfaxo kuwa kale ay ku anfacaan ilaa macnaha cilmun yuntafacu bihi uu gaaro waxaan kaloo dardaarminaa walaalayaal inaanu dareenno in maanta cizada islaamka ay ku jirto aljihaadu fii sabiili illaah wa ilaahi kelimat illaah inaan macalimiin haddaan nahay aanu ogaano ee aysan ku jirin wax kale maanta aljihaad fii sabiili illaah ilaahay waa nagu ciseeyey alla waa nagu sharfay waxaa kaloo marka aan dardaarminaa walaalayaal inaan ogaano in cilmiga sharciga maanta waxa weeye cilmi baa maanta laysku laynaya cilmi baa laysku gumaysanaya cilmigii sharciga ahaa waxa weeye waa midka ilaahay qayb uu nooga dhigay oo ilaahay subxaanahu watacaala muslimiin uu nooga dhigay waxa uu nala ka rabaa waxa weye dhaqangelintiisii iyo hirgelintiisii iyo ku dhaqankii waxaa kaloo labeeya waa cilmigii tajriibigaah inuu marka ahmiyadiina idinla lahaado oo uusan is ahayn wax irtisaaq iyo wax la mida walaalayaal waxaan ku khatimayaa inaan la sabro in la sabro xaalku macnaha iyo wadciga iyo jihaadku sabir buu u baahan yahay baarak allah fiik hada bilahi towfiiq wasali allah wasalam calaa nabiyina maxamedin intaasi kadib waxaa iyaguna munaasabadda ka hadlay maamulayaasha iyo macalimiinta degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ee iyaguna dowladda loo soo xiray
darsiga ugu horeeyo waxaan qaadanay alwarac alwaraca waxaad ogtihiin waa maado muhiim ah oo dadka muslimiinta looga baahan yahay khaasatan dadka dadka tarbiyaynaya looga baahan yahay midda labaad alamaana ammaanaan soo qaadanay maadaama jiilka ummadda nagula aaminay inaan ammaanada aan si sidii la rabay ilahi subxaana wa tacala hana waafajiya aan u gudanno waxaan kaloo qaadanay maado la yihahda alghaswu alfikri duulaanka xagga maskaxda kolley maada waxaa meesha lagu soo darayna waxay ahayd in annagana aan ka hor tagno macnaha duulaankaas oo maadaama jiilkii yarar aan gacanta ku hayno arrinta aan ka difaacno ahlu baadilka waxay wataan aan ka difaacno caqiido saliima iyo diinta islaamka aan ku shubno macnaha si mustaqbalkooda u wanaagsanaado waxaa ka mid ah idaarat lwaqti fanu lilqaa fanniga la yidhaahdo hadaljeedinta maadaama aan macallimiin nahay oo arday aan waxbarayno risaale aan gudbinayno sida ugu wanaagsan marka qofka macallimka risaaladiisu ku gudbin karo ayaan qaadanay waxaa kaloo qaadanay sifaat almucallim annaajix mucallimka wanaagsan ee guulaystay tilmaamaha laga raba ayna waan qaadanay qof walba marka waxaa la rabaa inuu arrintaa ku tilmaanaado ayaa la doonaya waxaan kaloo qaadanay idaaratu alfasli wa dabdihi maamulka fasalka casharka macallinka ugu bixinayo iyo gacankuweyntiisana waa qaadanay waxaan kaloo qaadanay waaqicu lmuslimiina alyowm xaaladda maanta dadka muslimiinta ay ku nool yihiinna waxbaan ka qaadanay si ma garanaysaa wadcigaas ma garanaysaa aadku wuxuna muslimiinta ay ku jiraan aan wax ka bedelno dadkii wax ka bedeli lahan aan usoo saarno macnaha dadkii wax ka bedeli lahan aan usoo saarno waxaan kaloo soo qaadanay taxdiiru darsi maadaama qofku macallim uu yahay darsigan iyo macluumaadkan uu bixinayo inuu soo diyaarsado de waa garanaysaa wixi aan soo qaadanay taxdiiru dihni ah iyo mid kitaabiya labadaba waxaan kaloo soo qaadanay alimlaa qofka maadaama macallim uu yahay in ma garanaysaa waxyaabaha uu qorayo si ma garanaysaa qawaacidda carabiga waafaqsan uu qoro waxaan kaloo aan soo qaadanay oo maadooyin ka mid ahaa almucallim huwa saaxibu risaala mucallimka wuxuu joogaa booskii ambiyada ayuu joogaa waa saaxibu risaala waxa uu gudbinayo waa dhaxalkii ambiyada taasina waa soo qaadanay waa maado muhiima waxaan kaloo soo qaadanay ahamu waajibaati almucallim qof walbana waxaa raba waajibkaas inta daacadiis inuu guto waxaan soo qaadanay tadwiiru daat waxaan kaloo soo qaadanay aljidiyatu fi lcamal qofka camalka uu qabanayo inuu idqaaniyo ama uu sugo ama si dhammaystiran uu qabto oo mujaamalada iyo magaranaysaa meermeeraysiga iska dhaaf camalka uu ka run sheega marka waxaan kaloo soo qaadanay min ahdaaf altarbiya alislaamiya ahdaafta laga leeyahay iyo ujeedooyinka laga leeyahay tarbiyada islaamiga ina waan soo qaadanay waxaan soo qaadanay fanu tacaamuli maca alaba qaabka loola tacaamulo ardaydana waa soo qaadanay waxaa kaloo aan soo qaadanay amnu lmacluumaat waxaan kaloo soo qaadanay wadcu likhtibaaraat imtixaanaadka iyo magaranaysa ikhtibaaraadka xaaladahooda iyo qaabka ugu wanaagsan ee ardayda ma garanaysaa imtixaanka looga qaado waa soo qaadan ugu dambeyntii waxaan soo qaadanay anniqaash xiisadda u dambeysay waxay ahayd niqaash in ma garanaysaaye laga niqaasho anmaad adalaba qeybaha ardayda u qeybsan yihiin iyo qeyb walbo sidii loola tacaamuli lahaa oo loo cilaajin lahaa marka insha allahu tacala waxaan leenahay dowladdii aan qaadanay insha allahu tacaala wixii aan ka faa'iidaysanno halkan waa in isbeddel laga dareema saaxada marka la taga insha allahu tacaala xagga macalimiinta xagga ardayda xagga mudirada bismi illahi alxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa ashrafi lmursaliin nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam wabacd anoo ka socda madrasada abubakar sidiiq degmada bu'aale ka mid ah asaatidada ama macalimiinta loogu qabtay dowladda halkan kado ee jilib dowladaasoo aada dowlad muhima u ahayd culuum fara badanna aan ku qaadanay si fiicanna naloogu soo dhoweeyey sida hadda naloogu khidmeeyey iyo sida magara naloo maamuusay oon aada u soo dhoweynayno kuna faraxsannahay leenahayna ma garanaysa jazaakum allahu khayr alkhayr aljazaa dadkiina maamulayey intaa kadib waxaan qaadanay duruus duruustaasoo aad aan uga faa'iidaysanay nin walbaba ma garanaysa darsi baa saamayn ku yeeshee waxaa weeye duruus gooni aho shakhsiyan in saamayn gooni ugu lahayd baa jirta duruqu tadriis oo kale taxdiiru darsigii qaabka macalinka u diyaarinayo oo kale cashirka waxaa jiray duruus si gooniya saamayn igu lahayd sida macalinka oo facaalka ah oo kale sida ilqaha oo kelimada loo jeediyo oo kale waxyaaba fara badan oo aniga saameyn ugu lahaa baa jira ama aad maaragtay ii saameeyey aad baan ugu faraxsannahay dowladdaas waxayna socotay muddo oo toddoba casho ah taasoo si fiicanna naloo soo agaasimay aad baan u soo dhoweynaynaa sanad walba inay soo noqotona waan rajaynaynaa ilaahay wanaag waaxidka waxaan ka baryaynaa inuu noo sii wado cadowgana naga qabto shaqadiina noo dhammaystiro baan aad iyo aad magaranaysaa allah uga rajaynaya uga baryayaa wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu intii ay socotay munaasabadan gabagabada u ahayd dowladii aqoon kororsiga ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ee usoo xirtay maamulayaasha iyo macalimiinta degmooyinka gobolka waxaa iyaguna hadlay salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada jubbada dhexe waa ku faraxsannahay ka soo qaybgalka ikhtitaamka xafladda waa aragnaa macalimiintii iyo maamulayaashii ayaa tihiin walaayada islaamiga ee jubbada dhexe awalan waxaan u mahad celinayna ilahi subxaana wa tacala macallimiintii iyo maamulayaashii walaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo hal makaan fadhiyaan lasu keenay muddo isbuuca dowre ay u socotay sagaal iyo toban dirsi qaateen ma sahlana miro dhalka ka soo bixi doono ilaahay idinkiis waannu ku faraxsannahay ilaahay waxaan leeyahay idinka ha idin xifdiyo si khaasa waxaan u mahad celinaa maktabka tarbiyada iyo tacliimta ee walaayada islaamiga jubbada dhexe waxaan leenahay jazaakum allahu khayr waxsan allahu ilaykum ilaahay walaalayaal ammaana la idinku oogay dushiina ammaana saaran waxaa haysaan waa jiilkii mustaqbalka jiilan bacda jiilwa hadda sagaal iyo toban dersi waxay xambaarsanayeen wax yar ma ahan waa nicmaysateen khayr fara badan aa hesheen insha allahu tacaala wixii ayagana waxay u baahan yihiin in la dhaqangeliyo carruurtaas walaalayaalow u naxa oo u tura ilaahay uga cabsada insha allahu tacaala saalada ay xambaarsan tihiin say tahay u gudbiya ilaahayna ugu dhowaado asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
awalan ilaahay baa mahadsan nimco fara badan oo la soo koobi karina na sii ilaahay baa mahadsan dhammaan ummadda waxbarashada hadda meesha laisugu keenay macalimiinta ee maxaanku ihahdaa jahdiga iyo maalkii mugdiga ummadda ka saaraysan waa idin mahad celinaya waxaan idin leeyahay annaga dee haddaan odayaalnahay duca iyo dardaaran baan leenahay wixiid noo haysteen ee ilaahay noogu kiindhiibi ee noo kiin bari idinkaw dad baa wax idin soo baree sii labalaaba oo jahdigi dadka ka bixiye ilaahay subaxna qaadira meel aad wax ku bartaan oo nabadgelyo ah alla waana sii allah hanoo siyaadiye ilaahay ha noo siyaadiye waxaan rabnaa marka arrinta ayada iyo dadaalkaas inaad labalaabtaan ummadda aad u dadaashaan waxa weeye waxaa laidiin dhiibahayaa qof ummad kale dabeecad duwan ilmaha laidiin dhiibaya waxay ka soo foofayaan qof wanaagsan qof si ah intiba waxaa la rabaa marka ummadda adaa u dhexeeya intaasoo cunug aad hayso waxaa laga yaabaa qaarkii inaad boqol cunug haysaan qaar waxa laga yaba konton inaad haysaan qaar inaad haysaan laba boqol qof walba dabeecaddiisa markaa barateen qof walba dabeecaddiisa inaad maxaan ku rahdaa aad kula dhaqantaan ood ummadda maxaan ku raha hore u wadaan waa idinka rabnaa asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ugu dambayn waxaa munaasabada soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe شيخ علي درويش الحمد لله الواحد الأحد الفرد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد حمد الله وحان أمهد علنيا معلمينتي دروس تسبحين أيسي جزاهم الله خيرا ولا ليال مهمة الدورة دان لوقبة الدورة وحاوي هي الشيخ لوغو مقع داري واتقرن أيسان أبو عبد الرحمن مكتب كانوا كتير سنة أبو عبد الرحمن جزاه الله خيرا nin odaya oo qaa'ida qismiga maktabu tarbiya wa tacliinna ragga qudwadee lagu daydo ahaa hogaankuha ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto qiimaha uu camalka dhexdiisa ku lahaa darteed ayaa loo doortay magaca in loo bixiy aayadda qur-aanka ee shicaarka looga dhigay sheekhu inoo sharaxayan waad maqlayseen waman axsanu qowla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin marka ilaahay waxaan weydiisanaynaa dadka ilaahay aayadda uu ku sheegay inugu dara dhammaanteen waxaan ku jirnaa dhufays ama godiyaan ku jirnaa naloo diray mid walbana waxaa nalaga rabaa fakrigiisa inuu adkeeyo dhuujiyo xaggiisa aan islaamka laga soo gelin yaa nalaga doonaya insha allahu tacaala idinka marka wax ugu weyne laidinka rabo waa inaad ummaddii jiilka u soo baxayo ee u soo kacayo gabdho iyo wiilalba leh inaad wax bartaan tarbiyaysaan wey arday aqoonna leh jaanibka kaleetan akhlaaqdiisu ay fiican tahay yaa rabaa bulshada muslimiinta inaad u soo saartaan baahida maktabka maanta uu qabo ama muslimiinta idiin qabaano inta hadda aad soo saarteen way ka weynta innaga marka waxaana laga doonayaa midda inaan juhdi saarno o dadaal badan ku bixinno saan u soo saari lahayn arday wanaagsan iyo jiil wanaagsan waana mas-uuliyad caamo ilahayna qur-aanka in badan inoogu sheegayey nabiyullahi ismaaciil waad garanaysaan ilaahay markuu ka sheekeynaya wuxuu noogu sheegay wa kaana ya'muru ahlahu bisalaati waazakaati yacni ehelkiisa muxuu fari jiray salaadda iyo zakada maxay ka mid tahay tarbiyadii iyo wanaajinta ehelkay ka mid soomaan mas-uuliyad ina saaro wey nebi nuux waad garanaysaa markii dee qoomkii la halaagaya wiilkiisii muxuu ku muxuu ku yidhi yaa bunaya irkab macna muxuu ogu yeerayaa badbaadi ogu yeerayaa soomaa na soo raac oo ilaahay rumee oo doontaan nala caa badbaadid adduun iyo aakhiro ilaahay qur-aanku wuxuu ku leeya yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara innagu marka qur-aanku baa tusaale inoo ah luqmaan waad garanaysaan yaa bunaya laa tushrik billaah yaa bunaya aqim isalaa soo ma aragtaan war ilaahay waxaa la wadaajin waa dardaaran moogta wuxuu rabaa inuu kaga tago waxa wado saxa inuu kaga tago uu rabaa soomaan annagu marka waxaana laga rabaa tarbiyada islaamiga inaan qaadano caruurtanada aan ku tarbiyanana laga doonaya qofka ugu horeeye ay ka imaanayso waxaa weeye waa waalidka iyo macalinka yay ka imaanaysaa maadaama caruurta annagu aan gacanta ku hayno mas-uuliyaddaas ay nagu dhacayso waxaana laga rabaa ubadka tarbiyadooda inaan hagaajino insha allahu tacaala waqti badan aan ku bixino nabigana calayhi salatu wasalaam waa garanaysaan wiilkii yaraa markuu toosinaya muxuu ku yidhi sami illaaha kul biyamiinika wa kul mimaa yaliika soomaan war ilaahay xusoo bismi illaahi dheh magaca rabbi ku bilaaw midigtaadana ku cun dhanka ku soo xigana cuntada ka cun soomahen tarbiyaday ka mid tahay innagu marka ardayga marka aan la tacaamulayno fasalka uu nala joogo ama masaajida iyo banaanka aan ku aragno khalad walbo aan ku aragno si shareecada waafaqsan inaan u saxno wey taas waxay keenaysaa ardayga mar walba maskaxdiisu ay korayso jirkiisuna uu korayo tarbiyadiisa iyo akhlaaqdiisuna inay la korto tarbiyada marka madrasadan uu ka qaada hadhow guriguu la aadaya reerkii markuu u yimaado wuxuu leeyahy assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu markuu hooyada iyo aabbaha ka soo tagayo assalaamu calaykum u leeyahy alxamdulilah annaga maanta fidro fiican iyo barbaarin fiican iyo carruurtanadu haystaan ilahi yaa ku mahadsan subxana wa tacaala carruurteena in badan oo kamid a markay madaarista aadayaan guryaha markay ka baxayaan hooyooyinkooda way salaamaan waa barbaarintii wanaagsaneed soomaan wax kale marka ma ahan ardayga markii khalad lagu arko nidaamka in loo soco tarbiyada mar walba haddaan sidaa ku barbaarino ku korina waxaa inoo soo baxaya jiil wanaagsan hadduu ilahay idmo waxaa ka mid ah aayaddii istiidaanka ilahi uu kaga hadlay yaa ayuha aladiina aamanuu liyastadinkum aladiina malakat aymaanukum waladiina lam yabluquu lxulma minkum alaaa maraatin sooma istiidaanka marka maxaa loo weydiiyey qoyskan muslimka ah alaaa maraatin waa xilli cawro soomaan xilligaa cawrada ubadka gurigan ku nool oo qaangaarka aan ahayn ka qaangaarka isagu masaladiisu weyn laakiin waa nin tamyiiskii iyo wax kala garashadii soo gaari oo wuxuu arka sheegi kara soomaa albaabka inuu soo garaaco inuu weydiiso hooyada iyo aabaha marka uu soo galay carruurta haddaad ku tarbiyeyso gurigaada markaad joogto qolka jiifkaa inaysan soo gelin idin la-aan way la qabsanayaan istiidaanka marka shareecadu waxay u jidaysay waxay ahayd tarbiyaday ka mid tahayo innaga marka waxaana laga doonayaa tarbiyada marka inaan ku dadaalno wakti badanna aan ku bixinno biidn illahi tabaaraka wa tacaala waa mas-uuliyad u wada taal lama taqaana dadka o dhan muslimiinta o dhan u taal sabuuraddaa taagannahay oo ardadan wax barayna maxaan ku jirnaa aljihaadu fii sabiil illah ku jirnaa ilan shalay markaan jihaadka soo ajiibeynay haddii askari lagaa dhigi lahaa jabhad lagugu dari lahaa miyaa diidi lahayd waa maya khiyaarkaada macallin kumaadan noqon doorashadaada kumaadan ima waa laguu doortay mar haddii laguu doortay haddii amaam lagu geeyey haddii wasadka haddii khalf lagu geeyeba nin jihaadkay ku jiraata niyaddaasu ilahina subxaana wa tacaala kaa ajirsiinaya macalimiinaa tihiin maamulna waad leedihin maamulkiinana maamul kalea kasii sarreeyey ilaa lagu taga maktabka ninka ugu sarreeya mas-uulka ugu sarreeya jaranjartaa marka awaamiiryaa ka imaanayso talaa ka imaanayso mar walba waxbaa ka imaanaya maalin walba ama bil walba ribooda ka imaanaya arrimaha imaanaya marka tanfiidinteeda waxaa la rabaa samci dhaacin loo yeesho oo shaygan cibaado loo ah waxaa lagu yidhi dowraa jirta soo bax samicnaa waa dacna macallin hebel waxaa loo rabaa madrasa hebel in loo bedela adiga hadday xaalad gaara ku haysato inaad dee amiirkaada tirahdo ni xaaladaas haystee dee warkay samciga dhaacan isku len waa diin laakiin culayskaas ays bal ila arag waa masalo bannaan waxa dadka ugu yeeraysaan marka ilaahay raalli aanshihiisii jannadiisana sida dadka kale u rabaan yaad u rabtaan inaan ajiibno wey marka dhawaqa iyo nidaha nooga imaanayo rabbi xaggii nooga imaanayo adduunka iyo wax dul saaranoo dhanba wax ka khayr badan waa jihaadkaas dhexdiis macaliuradii toddobada maalmood inoo socotay ee khayrkii nicmadii aan ka faa'iidnana waxaan isu dardaarmayna insha allahu tacala dee ummadda kale aan mas-uul ka nahay inaan wada gaarsiino kuna dhaqanno wixii cilmiga aan qaadanay wajazaakum allahu khayran dowladiinna waa inoo xiran tahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo aad ku soo dhagaysateen qodobo aad u xiiso badan caawa naga intaas inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآب